ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha jumaad al aakhir ah sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo duqaymo hor leh ka geystay deegaano dhaca jiida khaza tobannaan ruux oo ku shahiiday duqaymaha iyo kuwo kale oo lagu la'yahay burburka dhismayaasha hoostooda ciidamada yuhuudda oo khasaare hor leh ka dhaxlay weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo garneellada garbaha laga gano oo ka dhacay jiida khaza mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday askarta xukuumadda burkina faso xaalada adagoo laga soo sheegaya isbitaalka annaasir ee ku yaalla jiida khaza halkaasoo ay ku sugan yihiin boqolaal ruux oo dhaawacyo qaba iyo dad barakacayaal ah xasuuqa iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ku hayaan shacabka reer suudaan oo halkiisa ka sii socda iyo wadahadallo la filaya inay yeeshaan hogaamiyayaasha milatariga oo lagu wada inay ka qabsoomaan dalka jabuuti khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay duqeyn ay dowladda ruushka la beegsatay xarun tareennada laga raaco oo ku taalla dalka yukrain iyo maraykanka oo sheegay inuu soo riday diyaarado iyo sawaariikh ay maleeshiyaadka xuutiyiinta u soo direen xeebaha badda cas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maamulka yuhuudda ayaa duqaymo hor leh ka geystay deegaano dhaca jiida khaza halkaasoo ay ku shahiideen tobannaan ruux iyadoona weli tobannaan kale lagu la'yahay burburka dhismayaasha hoostooda ciidamada yuhuuddana waxaa khasaare hor leh lagu gaalsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay jiida khaza wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda khaza waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan badar duulaanka cudwaaniga uu maamulka yahuudda ku qaaday magaalada khaza ayaa galay maalinkii siddeetan iyo labaad oo xidhiid ah halka iskoorimaadyo culus oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka yahuudda ay ka soconayaan deegaano badan oo dhacajiida khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa uu kiyaan ka sahayuuniga xasuuqyo daran ka geystay deegaano dhowr ah oo ka tirsan magaalada khaza kuwaasoo iskugu jira duqeymo bahalnimo ah iyo weeraro toos ah oo ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah maamulka gumaysiga sahayanada ayaa waxa uu goobaha uu beegsaday ka mid ah masaajidda isbitaalada madaarista iyo goobaha caamka ee bulshada loogu adeego kuwaasoo ay soo maciinbideen dad badan oo barakacyaal ah si ay kaga nabadgalaan duqeymaha bahalnimada ah ee uu maamulkan dhulbaabka ku dhisan ka geysanayo jiida khaza saacadihii ugu dambeeyey waxa uu maamulka yahuudda duqeymo la beegsaday madarasooy u wahayd dad badan oo barakacyaal ah oo ku taala muqayimka almanghaazi ee dhaca bartamaha magaalada khaza wariyaal ku sugan muqayimka ayaa soo tabinaya in ugu yaraan shan ruux oo falastiiniyiin ay ku shahiideen tiro kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntan cusub ee uu kiyaan ka sahayuuniga ka geystay muqayimka dhaca bartamaha magaalada wax yar ka hor intii ay duqeen taanfulin ciidanka gumaysiga waxay madaafiic culus ku garaaceen manaadiq dhowr ah oo ku yaala magaalada khaza taasoo ay sii dheer tahay iskoorimaadyo culus oo halkaasi ka soconaya duqeymaha ugu foosha xun ee habeenkii xalay dhaca waxaa ka mid ah duqeen ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen dhismo dhowr biyaana ka kooban oo ku yaala magaalada khaza in ka badan lixdan ruux ayaa lagu laayahay burburka dhismayaasha hoostooda kadib markii uu maamulka yahuudda duqeen foolxun ka geystay dhismo la degan yahay oo ka kooban saddex biyaano islamarkaana ku yaala meel u dhow jaamacadda al azhar ee ku taala magaalada khaza waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeyn ka geysteen deegaano dhowr ah oo ka tirsan magaalooyinka kanyonis alburej iyo muqayimka annusayraad oo dhammaantooda dhaca jiidan khaza waxaana ku shiiday tiro dad ah tirada shuhadada falastiiniyiinta ee tan iyo bilowgii duulaanka yahuudda ayaa kor u dhaaftay labaatan kun oo ruux halka dhaawicun uu kor u dhaafay konton iyo afar kun kuwaasoo u badan haween iyo caruur geeska kale xasuuq jamaaci ah ay ciidamada maamulka yahuudda u geysteen ku dhowaad boqol ruux oo falastiiniyiin ah ciidamada gumaysiga ayaa soo wareejiyey shuhado dhan siddeetan ruux kuwaasu ay xasuuqeen waxaana xabaalwadareed loogu sameeyey qabuuraha talla suldaan ee ku yaala galbeedka magaalada rafaax xaalad adag ayaa laga soo sheegaya isbitaalka annaasir ee ku yaala magaalada khaza halkaas oo ka mid ah goobaha lagu dabiibaya boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah oo kusoo dhaawacmay duqeymaha yahuudda isbitaalkan ayaana qudhiisa waxaa dhowr jeer lala beegsaday duqeymo xoogan haweeney ka mid ah howlwadeennada caafimaadka isbitaalka annaasir ayaa waxay ka warbixinaysaa xaaladda adag ee isbitaalka ka jirta
أنا دكتورة أسماء النجار من جا... من جامعة الأزهر في مستشفى ناصر الطبي. صراحة من أصعب الأشياء اللي بتمر علينا هي آه، قصة المفاضلة.
waxaan ahay digtooraysada asmaana jaar oo ka qalin jibisay jaamacadda al ashar haddana ka shaqaysa isbitaalka naasir ee caafimaadka run ahaantii waxyaabaha ugu adag eena soo mara waxaa ka mid ah kala doorashada dhaawacyada annagana aanan aqoonin halka aan ka bilaabi karno iyo dhaawacyada aan ka bilaabi doonno xitaa qofka dhaawaca ah ayaa u baahan in siyaabo kala duwan loola tacaalo xaaladiisa waxaan fariin u dirayaa dhakhaatiirta qorta buugaagta caafimaadka waxaad u baahan tihiin inaad qortaan kutubo aan ahayn kuwa gargaarka degdega ah balse ah gargaarka degdega ee khaza sababtoo ah xaaladaha dhaawacyada aan la kulmayno waa kuwo adag oo aan dabiici ahayn tani ma ahan dagaal balse waa musiibooyin xaaladaha dhaawacyada noo imaanaya waxaa nagu adag inaan kala dooranno meesha aan ka bilaabayno intaas kadib waxaa sikadis ah isugu yimaada dhammaan dhakhaatiirta qof welibana waxa uu bixiyaa intii uu awoodo oo juhdi ah يعني باجي بتساءل إنه كيف بدنا نبدأ من وين بدنا نبدأ عن جد يعني بعدين بتفاجئ إنه الكل بتجمع وب- وبيحاول يعمل أقصى جهده mid ka mid ah dadka ku sugan jiidda khaza ayaa soo dariyey fariin ku socoto dhinacyo kala duwan waxa uuna sheegay in khaza aysan u baahnayn gargaar cunto balse ay u baahan tahay mid naf ah
يعني احنا بنطلع للعالم الغربي والعالم وامريكا والولايات المتحده الامريكيه وغيره بنطلع بيجوا على اسرائيل هنا بمدوها بالسلاح اللي بقتل شعبنا وامتنا شعب الفلسطيني annagu waxaan aragnaa reer galbeedka maraykanka iyo kuwa la midka ah oo u imaanaya maamulka yahuudda kadibna siinaya hubka ay ku xasuuqayaan shacabkayna ummaddayna iyo shacabka reer falastiin haddana waxaan aragnaa isla reer galbeedkii oo aadaya masar ama urdun oo dhahaya waxaan rabnaa inaan gargaar gaarsiino shacabka falastiin yacnii reer galbeedka waxay yuhuudda siinayaan hubkii ay nagu dilayeen annaga waxay rabaan inay noo keenaan gargaar caawimaad ah annagu ma rabno gargaar waxaan rabnaa oo keliya nolol karaamo leh iyo xurriyad annaga ma rabno in qof kale mas-uul naga noqdo maraykankaba ha ahaadee haddaan nahnay reer khaza annagaa go'aan ka gaarayna sida uu noqonayo dhulkayna waxaan rabnaa xurriyad la mid ah midda ay haystaan shucuubta caalamka ku nool maxaa sababay in dad kale mas-uul naga noqdaan ma doonayno in maraykan uu mas-uul naga noqdo ma doonayno in qof kale uu mas-uul naga noqdo ama qof kale khaza nagu maamulo annagaa ah dadkii dhulkan lahaa arrimahoodana ay quseeyaan xurriyaddayna iyo dhulkayna waxaan xaq u leenahay inaa annaga go'aan ka gaarno mana rabno in uu qof kale go'aan ka gaaro لا من امريكا احنا اهل غزه واحنا المقرب ايش بده يكون في بلدنا واحنا بدنا حريه زي باقي شعوب العالم كلها احنا اصحاب الارض واحنا اصحاب الشان وهذه حريتنا وبلدنا ومن حقنا احنا نقرر ما بدناش حد يقرر لنا duqeymaha arxan darada ay uu maamulka yahuudda ka geysanaya jiidda ghaza ayaa argagax ku ridaya caruurta falastiiniyiinta gabarh saddex iyo toban jir falastiiniyadda kana mid ah dadka ka barakacay guryahooda ayaa ka sheekeynaysa xaalada adag ay kala kulmayaan duqeymaha yahuudda
نشوى في زهر الأحمر زهرنا آه، مواليد 2011 magacaygu waa kenzi axmed azaharin ah waxaan dhashay sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii waxaan u soo qaxnay guriga habaryartay oo ku yaala dayr albalax maalin maalmaha ka mid a waxaa si kedisaa ku maqalnay in gurigeena la duqeeyey waxaan duqeyntaas ku waayay walaashayda alaabtaan ku ciyaari jiray qololkii gurigeenna magaaladeena waxay fiicneed ka hor toddobadii oktoobar iskuulkaygii waa uu dumeeyey laakiin guriga habaryartay ma nagu filna sababtoo ah waxaan ku joognaa in ka badan konton qof oo carruur u badan gurigana waa mid siddeetan mitir ka yar waxaan ku jiifnaa shantii qof hal faraash ama laba faraash oo ma seexan karno mar anigoo jiifa waxaan kusoo toosnay dhawaqa jug culus guriga deriskeen ayay duqeeyeen waxaa burburay muraayadihii mana haysano bacaan ku daboolona daaqadda waxaan hadda joognaa guriga habaryartay markay duqeynta dhacaysay oo gurigeenna mar hore ayay duqeeyeen waxaan jiifanaa annagoo dhaxan daranna haysa mar walba aan seexano waxaa dhaca madfac keliya subaxdii markii uu waaga uu beriyo waxaan dhahnaa alxamdu lilaah sababtoo ah habeenkii waa waqti argagax iyo rucbi badan الحمد لله إنه طلع الصبح لأنه كثير مرعب daanta galbeed ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha uu afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay maamulka yahuudda ka geystay duqeymaha bahalnimada ah ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhaawacantay duqan uu saaka maamulka yahuudda ka geystay muqayimka dahiisha ee ku yaala magaalada beedxanuun ee daanta galbeed sidoo kale muqayimka nuurushamsi ee ku yaala magaalada dulkaram ee daanta galbeed ayay diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen duqeyn loo adeegsaday diyaarad daronna waxaana duqeyntaasi ku shiiday lix ruux oo dhalinyaro ah ciidanka yahuudda ayaana is hortaagay saddex gaadiid oo ambalaas ah kuwaas oo doonaya inay gargaar caafimaad u fiidiyaan dadka ay dhibaatada ka soo gaartay duqeyntan marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada yahuudda waxaa geeska kale jiida ghaza ka soconaya iska horimaadyo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka yahuudda waxaana afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay dhacay qaraxyo iyo weeraro loo adeegsaday garneelada garabka laga gano oo lala beegsaday ciidamada yahuudda taliska ciidanka gumaysiga yahuudda waxa uu qirtay in ugu yaraan shan ka mid ah saraakiisha iyo askartiisa lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca jiida ghaza islamarkaana lagu dhaawacay tobanaan kale kooxda muqaawamada waxay dhankoodu sheegeen inay qarax la beegsadeen god ay soo galeen ciidamo ka tirsan yahuudda oo ku yaalo bariga muqayimka albureej ee dhaca bartamaha jiida ghaza sideed askari oo gudaha usoo galay godka ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac aroornimadii hore maanta waxa uu maamulka yahuudda shaaciyey in sargaal iyo askar yahuudda looga dilay afartan iyo sideed kalena looga dhaawacay dagaallo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ka galeen jiidda ghaza ciidanka yahuudda ee duulaanka ku galay jiidda ghaza ayaa wajahaya dhiigbax daran waxayna maalin walba ay martigeliyaan khasaaro xoogan oo iskugu jira dhimasho dhaawac iyo burburka gaadiid ka gaashaaman taasoo ugu dambeyn keentay inay iskaga insixaabaan deegaano badan oo ku yaalo magaalada ghaza iyadoo goobihii ay ka baxeen loogu tagay meydadka tobanaan askari oo yahuud ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa weli sii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka reer suudaan iyadoo wadahadallo la filaya inay yeeshaan hogaamiyeyaasha milatariga lagu wada inay ka qabsoomaan dalka jabuuti waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya muxsin xasan dagaalka ka socda dalka suudaan ayaa gaaray halkiisii ugu adkayd shacabka reer suudaan ayaana wajahaya dagaal labada dhinacba aynan u rooneyn maalmihii lasoo dhaafayna xoogaga r s f ayaa waday howlgalla ay ku qabsadeen magaalooyin ay ka mid tahay magaalada wad madani iyo deegaano hoostaga halkaas oo ay ka geysteen jaraa-im aad u foolxun iyo gumaad ay kula kaceen dadkii marasta ahaa ee halkaasi deganaa kadib markii ay ciidamada alburhaan iskaga insixaabeen goobihii ciidan ay kaga sugnaayeen magaalooyinka ku dhacay gacanta maleeshiyaadka janjawiidka ah ee uu hogaamiyey xamdaan doqlo warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay tabinaysay xaaladda dagaal ee ka jirta dalka suudaan kadib qayladhaan bani aadannimo oo halkaasi kasoo yeertay sababo ku aadan falal ay ku kaceen xoogaga dacmu sariic kadib markii ay la wareegeen magaalada wad madani oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka suudaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalka suudaan ayaa tibaaxaya in urur goboleedka igad oo ay ku mideysan yihiin dhowr dowladood oo geeska afrika dhaca uu yidhi waxaa inoo soo dhammaystirmay dadaallo aan ku doonaynay in aan kulansiino labada jenaraal ee alburhaan iyo xameeti kuwaas oo dagaalka ka socda dalka suudaan hurinaya ayadoo la hadal haya kulan dhex mari doona labada hogaamiye ee kale ah taliyaha ciidanka suudaan cabdilfataax alburhaan iyo hogaamiyaha maleeshiyaadka r s f xamdaan doqlo wuxuu urur goboleedka igad iclaamiyey war cusub oo arrinkaasi ku saabsan shabakadaha wararka ee alcarabiya iyo alxadad ayaa maanta oo arbaco ah tabiyey warar sheegaya in la diyaariyey qorshe la doonaya in lagu kulansiiyo labada jenaraal maalinta beri oo ah khamiis kulankaasi oo ka dhici doona dalka jabuuti sida ay sheegtay munadamada ururka igad igad ayaa sidoo kale tilmaamtay in labada dhinac ee kale ah alburhaan iyo xamdaan doqlo ee ka heshay ogolaanshiyo ku aadan kulanka ay doonayso in ay kasoo baxaan miro wax ku ool ah oo ku aadan dagaalka ragaadiyey dalka suudaan bilihii u dambeeyey ee lasoo dhaafay ayadoo macluumaadkan ku aadan kulankan uu bixiyey urur goboleedka igad ayadoo macluumaadkan ku aadan kulanka uu bixiyey urur goboleedka igad haddana xubin ka tirsan waaxda shuurada jenaraal xamdaan doqlo ayaa subaxii hore ee saaka sheegay in aynan hogaamiyahooda soo gaarin wax yeeritaan ah oo ku aadan kulankaasi la sheegay in uu dhex mari doono asaga iyo alburhaan ayadoo maalintii talaadada uu xamdaan doqlo bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada uu kusoo qoray in uu diyaar u yahay kulan uu la qaato jenaraal cabdilfataax alburhaan oo ah taliyaha ciidanka dalka suudaan war-saxaafadeedka ka soo baxay maleeshiyaadka r s f laguna baahiyey baraha bulshada ayaa sidoo kale lagu beeniyey war lagu baahiyey baraha bulshada oo ahaa in taliyaha labaad ee maleeshiyaadka jaanjawiidka ee gurmadka degdega cabduraxiim xamdaan doqlo uu la kulmi doono alburhaan iyadoo la tixgelinayo in tani ay tahay isku day lagu doonayo in lagu qariyo war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay inay meesha ka saartay ballanqaadyadii kasoo baxay shirmadaxeedkii urur goboleedka igad ee sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay dalka jabuuti waxaa xusid mudan in urur goboleedka igad ay ku casuuntay alburhaan iyo xameeti in ay kulmaan si ay xabadjoojin ugu heshiiyaan islamarkaana ay oga wada hadlaan sidii loo fududeyn lahaa in la soo gaarsiiyey shacabka reer suudaan ee wajahaya xaaladda aadka u kakan agabka gargaarka ah sida daawooyin iyo raashiin tallaabadan la doonaya in lagu heshiisiiyo labada dagaal huriye ee ku loolamaya madaxtinimada dalka suudaan ayaa kusoo aadaysa xilli ay fashil kusoo dhammaadeen tallaabooyin dhowr ah oo ka horreeyey middan kuwaasi oo la doonayay in lagu heshiisiiyo labadan jenaraal ee mid kasta uu ku daaban yahay koox shisheeye ah oo aan u naxaynin xaaladda dalka suudaan iyo asmada uu wajahayo shacabka reer suudaan marka laga soo tago labadan dagaal huriye ee ku dagaalamaya siyaasadda suudaan waxaa ku daaban dalal shisheeye oo ayagana qaybta ugu weyn ka ciyaaraya horinta dagaalka sagaal bilood jirsaday ee ka socda dalka suudaan taxaalufyada shisheeye ee dagaalka qaybta ka ah ayaa ku gudban in heshiis la gaaro sababo ku aadan siyaasadahooda iyo rabitaanadooda oo isdiidan imaaraadka carabta ayaa horboodaysa dowladaha gumaadka ba-an ku haya shacabka marasta ah ee reer suudaan ayadoo duqaymo aan loo meeldayan had iyo jeer ka geysanaysa dalka suudaan dhiigga reer suudaan ayay ka dhigtay webiyo qulqulaya habeenka magaalooyinka suudaanna waxa ay u beddeshay maalin sababo ku aadan duqaymaha xooggan ee ay halkaasi ka geysanayso xukuumadda imaaraadka carabta ee bin zaayid ayaa la isweydiinayaa sababta ka dambeysa gumaadka ay ku hayso shacabka muslimka ah ee reer suudaan aqoon-yahanada falanqeeya siyaasadda bariga dhexe ayaana tilmaamaya in dowladda imaaraadka ay yahuudda mas-uul oga tahay gumaadka muslimiinta dalalka islaamka iyo dibindaabintooda si muslimiinta oo idil aanay isha ugu haynin dagaalka ka socda falastiin ee u dhexeeya muslimiinta reer falastiin iyo maamulka yahuudda iyo taxaalufkiisa reer galbeedka ah muuqaal dhowaan lagu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay mashhad aad u xanuun badan oo lagu arkayo ubad yaryar iyo haweenkii hooyooyinkooda ahaa oo la laayay islamarkaana ay duqeeyeen diyaaradaha imaaraadka ku dhowaad shan hooyo iyo sideed carruur ah ayaa lagu beegsaday duqayntan ay geysatay dowladda imaaraadka carabta waxaa intaasi oo dhan kasii xanuun badan ilmo yar oo ay hooyadiisii ku baxday duqaymaha majsarada ah islamarkaana aada u ooyaya isagoona diidan in hooyadii oo meyd ah laga soo agkaxeeyo tallaabadan ay ku doonayaan urur goboleedka igad heshiisiinta labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa kusoo aadaysa ayadoo dagaalka suudaan u galay bishii sagaalaad kaasoo soo bilowday shan iyo tobankii abriil waxaa ku baxay dagaaladan dad rayid ah oo gaaraya toban kun oo qof sidoo kale waxaa guryahooda iskaga qaxay sababo ku aadan dagaalkan dad ay tiradooda kor u dhaafayso siddeed milyan oo qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay waxa loogu yeero qaramada midoobe
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta alqaacida ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada mandiqada ay silsilado weerara ah la beegsadeen askar ka tirsan ciidanka xukuumadda burkina faso weeraradan oo isugu jiray kamaa-in iyo kuwa toosa ayay mujaahidiintu la beegsadeen askarta xukuumadda burkina faso waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh kaas oo la gaarsiiyey ciidamada xukuumadda bomaako bayaan kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin laguna faahfaahinayo weeraradan lagu beegsaday ciidanka burkina faso ayaa looga hadlay khasaaraha ka dhashay howlgallada aadka u xoogan oo lagu beegsaday askarta burkina faso allah fadligii mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxaa u suura gashay inay weerar kamiina ku qaadaan ciidanka burkina faso oo marayay duleedka magaalada nigadni oo u dhexaysa tingidogow iyo bedho ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta oo ay baahisay mu'asasada azalaaqa bayaanka waxaa lagu sheegay in weerarkan kamiinka ah lagu dilay sagaal askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda waxayna mujaahidiintu ku qaniimaysteen hub isugu jira qoryaha b k m-ka iyo a k ka iyo mootooyin ay wateen askarta xukuumadda burkina faso oo weerarkan kamiinka kala kulmeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin sidoo kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar kale ku qaaday askar ka tirsan xukuumadda burkina faso waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale weerar kamiin a ku qaaday ciidanka burkina faso iyana ku sugnaa deegaanka lalgi oo u dhexeeya wergi iyo tingodjo iyadoona weerarkan lagu dilay afar maleeshiyo waxayna kusoo qaniimaysteen afar qori oo a k iyo mootooyin ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika weerar labaad oo kan ka duwan oo cagmarin ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askarta xukuumadda burkina faso dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku qaaday askar ka tirsan ciidanka burkina faso oo ku sugnaa gobolka kagbaalow halkaas oo ay ku dileen afar xubnood oo ka tirsan cadowga waxayna qaniimaysteen baabuur iyo hub ciidan oo kale ah lix b k m a lix a k ayay laba bistoolad iyo shan mooto iyo agab kale oo ciidan ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalama saxaraha iyo saaxilka afrika muddooyinkii lasoo dhaafay waxay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan mandiqada kuwaas ay ku beegsanayaan askarta xukuumadaha maleeshiyaadka martasaqada fangar kuwa maali burkina faso naijer iyo dowlado kale oo dhaca mandiqada geesta kale dowladda ruushka ayaa duqayn khasaare geysatay ka fulisay goob laga raaco tareenada oo ku taala dalka ukrain dalka ukrain waxaa weli ka soconaya dagaalada iyo duqaymaha ay iswiidaarsanayaan dowladaha ruushka iyo ukrain kuwaas oo uu muddo ku dhow laba sano uu ka dhex aloosan yahay dagaallo xooggan oo galaaftay nolosha kumanaan ruux wararka ka imaanaya dalka ukrain ayaa sheegaya in dowladda ruushka ay duqeyn horle ka geysatay qeybo ka mid a dalkaasi taas oo ay geysatay waxyeelo kala duwan oo soo gaartay dad rayid ah oo ay duqayntu bartilmaameedsatay ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen duqayn ay dowladda ruushka ka geysatay xarun tareenada laga raaco ay dad badani ku sugnaayeen kuwaasoo ka soo cararay magaalada keyrsuun ee dhacda koonfurta ukrain oo ay dagaallo ka socdaan sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ukrain war qoraal oo wasiirku ku soo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu ku sheegay in ku dhowaad boqol iyo afartan ruux oo rayida ay ku sugayeen inay tareeno ka raacaan xarunta isla xilligaas ayuuna ruushku bilaabay inuu duqayn culus ku garaaco dadkii goobta ku sugnaa waxa uu intaasi ku daray in duqaynta ay ku dhinteen hal askari oo boolis ah iyo qof kale oo rayid ah isla markaana ay ku dhaawacmeen laba askari oo isla booliska ka tirsan kuwaas oo ku dhaawacmay firirka duqaynta tiro ka mida dadka rayidka ayaa ku sugnaa goobta ay duqayntu ka dhacday qolyaha gurmadka degdega ayaana islamarkiiba goobta gaaray ayuu yidhi madaxweynaha dowladda yukrain faladimir selaneski oo ka hadlayay duqaynta cusub ee uruushku ku beegsaday xarunta tareenada laga raaco ee ku taala gudaha dalkaasi shirkadda qadka tareenada ee yukrain ayaa dhankeeda sheegtay in xarunta iyo tareen yiilayba ay soo gaareen waxyeelo kala duwan balse ay xaaladdu xakameeyeen xaruntana ay iminka diyaar u tahay inay howsheeda sii wadato ciidamada ruushka ayaa magaalada kheyrsuun qabsaday dhammaadkii bishii febraayo ee sanadkii laba kun labaatan iyo labada kolkaas oo uu bilowday dagaalka yukrain muddo kadibna ay halkaasi isaga soo insaxaabeen kadib cadaadis xoogan oo kaga yimid dhanka yukrain oo garab ka helaysay dowladaha reer galbeedka tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada ruushka ayaa si joogto ah madaafiic ugu garaacayay magaalada kheyrsuun kol sii horeysay oo shalay ahayd ayuuna guddoomiyaha magaaladan kheyrsuun sheegay in mandiqadu ay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay marti gelisay duqaymo aan kala joogsi lahayn kuwaasoo sababay dhaawaca ugu yaraan afar ruux oo midkood ay xaaladiisu halis tahay ugu dambeynna maraykanka ayaa sheegay inuu soo riday diyaarado iyo sawaariikh ay maleeshiyaadka xuutiyiintu u soo direen xeebaha badda cas weli waxaa xeebaha badda cas ka taagan xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta kadib markii ay kooxdu weeraro badan ku qaaday maraakiib urarnaa maamulka yuhuudda oo xeebahaasi isticmaalayay maraykanka uu ku dhawaaqay isbahaysi caalami ah oo ka dhan ah weerarada kooxda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in howlgal ay ka fulisay xeebaha badda cas ay ku beegsatay diyaarado daroon oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaas oo ay xustay inay rabeen weeraro ay ka geystaan xeebaha badda cas wasaaradda dagaalka dowladda maraykanka ayaa shaacisay in milatariga xukuumadda washington ay soo rideen diyaarado daroon ah iyo sawaariikh ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ka soo direen dhanka yemen islamarkaana ku wajahan addoomo marayay xeebaha badda cas taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray islamarkaana ku baahiyey baraha ay bulshadu ku xiriirto ku sheegay in ciidankoodu ay soo rideen laba iyo toban diyaaradood oo daroon ah iyo saddex sawaariikh oo nuuca balaastiiga ah iyo laba kuruus ah kuwaasoo xuutiyiinta tobankii saacee lasoo dhaafay ku soo direen dhanka koonfureed ee xeebahan waxa uu talisku sheegay in weeraradaas aysan doomaha ku sugan mandiqada u geysan wax khasaare ah islamarkaana aan iyaga la soo gaarsiin dhibaatooyin ka dhashay weerarada maleeshiyaadka xuutiyiinta ay taageerto dowladda shiicada ee iiraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey weerarada ay ka geysanayso xeebaha badda cas ay ku beegsanayso doomaha isticmaala xeebahaas maraykanka ayaa horaan iclaamiyey isbahaysi ka dhanaa maleeshiyaadka xuutiyiinta tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu fuliyey ilaa saddex howlgal oo uu ku beegsaday diyaarado daroon ah iyo sawaariikh ay xuutiyiintu ka soo tuureen xeebaha badda cas
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله